gabadhata dhimatay degmada galdadob ayaa gudniinkii caadiga ahay oo dadka u yiqiineen fircooniga ayaa lagu sameeyey iyada waxa udha u dheeraa waxa weeye infection baa ku dhacay oo xanuunka tetanuska ayaa asi asiibe nasiib daro labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa dadaal weyn u waday isbitaalka galdadob shalay baanu maqalay in arrintaas emergency isbitaalkaas mid kasii weyn ay u baahan tahay misna xaalad waxay ku jirtay aan la qaadi karin nasiib daro baabuurka ayaan saaka diray oo iskuibid oo ah oxygen iyo alaab wata suuy aan u caawiyo in magaalada weyn oo gaalkacaya la keeno laakiin baabuurka markuu meeshii gaarayba ambalaas ahaa iyo gabadha yareed geeriyootay aad baana uga xunnaa arrintaas gabadha im da-deedu imisay ahayd da-deeda exactly anigu ma hayo oo go-an laakiin waa da-da ilmaha la gudo baan qiyaasayaa waxay udhexaynaysaa badanaa toban toddoba sano ilaa ilaa iyo koob iyo toban labiiyo toban inta udhexaysa waa gartay goorta la guday iyo say wax u dhaceen maa laguu sheegay goorta la guday waxa weeye waa ma maanta maalinta ku saddex ahayd waa gartay marka gabadhani xaaladda markii la arkay inay culus tahay oo meeshii miyigaha lagu guday waxaa la keenay isbitaalka galdoogad halkaas bay waxay joogtay soddon iyo lixdii saacadood ee ugu dambeysay miyiga lagu guday waa kee waa zoonaha baadiyaha isbitaalka galdoogad magaceeda gaar ahaaneed maagan anugu xaqiiqiyin gabadhani waa gabadhii shalay waraysigii aan kaga hadalnay eed gurmadka u dirayseen baabuurka u diraynay marka nasiib darro iyaduna hadda way dhimatay iyaduna waa dhimatay arrintaas waxaa weeye runtii waa arrin aada iyo yani nagu noqotay wax maskaxda ka weyn bishaan gudaheeda iyo tii dabadabaadigeedii ilma ilaa hadda shan iyo lix gaaray ayaa arrintaas u geeriyooday waana arrin runtii aan naxdin leh waxaan isna aan ognahay intaas inay tahay muxuu ahaa wixii la odhan jiray muxuu ahaa iceberg ama baraf weyn oo inta fiiqdiisa kuu muuqato hoos ka abuur oo dacdaro fara badan oo la xiriirta ficilkaas gudiinka noocaasa ayaa ilmaheena yaryar meel ayna gaari karin ama fog haddaan kula hadlayo ku haysta haaruna marka intaas waa inta adigu geesinimada u yeeshay inay soo raadsadaan caafimaadka kuwa kale inagu aan ogeyn ama cidna loo sheegayo meelahaas ayaguna iskaga dacdiraysan yihiin ama ku geeriyoodaan taas aan shaki lahayn waa garta shaqaalaha ee aada u dirteen goormay gaadheen goldogob
shalay baan anagu waxaa baan activeed garaynay baabuur ambalaasa inuu soo qaado oo warkana la siiyey waxaan koo bixinay tala caafimaad oo specialistica markii naloo sheegay in hadda xaaladeeda aan la qaadi karin maanta waxaa mar labaad diray baabuur kale oo aada equid u ah qalabka muxuu ahaa intensive careka sida oxygenka nasiib daro markuu istaagay magaalada galdogob gabadha waaba geeriyootayba waa garta marka shaqaalihii iyo waad wada hadasheen oo ku sugan magaalada goldogob maxay kaaga sheegeen dareenka dadka iyo xaaladdu sayta waad garan kartaa dadku runtii aad bay u moogeysan yihiin halkaan settinggu sidaya waa garanaysaayo qofka gurigiisa hoose arrimaha noocan oo kalea baa u imaanaya laakiin aad baan waxaan ugu faraxsannahay bahdiina midiyo sharqadihii labadii gabdhood hore gaaray arrinteeda inaad caalamka o dhan hadda uu ka warhayo midaana iyaduna ficilkaana waxaana codsanaynaa sidoo kale bahda midiyo inay dadkao dhan gaarsiiyaan oo markaas gacanta loo qabsado laisu qabsado arrintaas muxuu aha xanuunka badan oo biniaadnimada ka baxsan oo wax miskiin yar oo innocent ya oo childiya inuu naftiisa u waayo waxaan xaq ahayn oo dad kaleo ka intii ilaalin lahayd ay ku samaynayaan
waa garta ayaa dareenku yahay ma jiraan kiisas kale oo ku soo gaadhay oo sidaan oo kale lagu sheegay in gabdhihii lagu sameeyey gudniinkan ay jiran yihiin oo ay xanuunsanayaan ama dhibaatooyin kale oo caafimaad hayaan hadda shan maalmood ka hor case haddaysa isbitaal magaalada agaarkeeda lagu guday marka haddaysa isbitaalka aysa ka agdhoweyn runtii waxaan aaminsannahay daawacii ku yiila samaanta noolaateen shan maalmo ka hor isbitaalka iyaga leeftigiisa ayaa tiimka serjariga iyo qalimada iyo emergencygu ay gabar kale ku badbaadiyeen oo arrintaa ku dhacday marka warkaas wuxuu caddaynaya xaqiiqadii aan sheegayey waxa kan ay tahay wax ah joogta u dhacaysa badanaa marka gabdhaha saa loo warjeefayo si arigi weer galay oo kale waa sii finaalo waxay u baahan tahay waktiga xagaaga marka maxay ka dhigan tahay in toddobaad gudihiis gabadhii saddexaad ay u dhimato dhibaatadan waxay ka dhigan tahay runtii inay arrintaas aada iyo aada xiidadeeda u dheer tahay practiskaas muxuu ahaa naxariis darada ahna oo dhaqankaas ah oo runtii ah urugadi ay ku jirto si joogtaa in loo sameeyo bulshada muxuuha laga dhex samaynaya ilaa iyo hadda waa caddahay inay aqbalayaan oo ay u arkaan ayagii wax la soo dhaweynayo haddii kale ilmo dhintay yani qayle dhaantu intaas waa ka weynaan lahay marka waxay inoo sheegaysaa arrintaas inay inoo taal shaqo aada iyo aad u culus wakti dheerna qaadanaysa si loo joojiyo ama loo ciribtiro ficliga kane aan wax sala ku lahayn wax dhaqana oo biniaadnimo haba yaraatee arrintani sababta ay ugu kooban tahay hooyada iyo dhakhaatiirta cidda gabdhahan warkani uu u dhaafilaayahay qoys iyo dhakhaatiirta oo dadka kale bulshada kale hogaamiyaasha siyaasadda ay arrintan uga damqan lahayd maxay kula tahay wallahi waa arrintaas waa arrin waa su-aal political ah marka waxaan jeclahay cidda ay khusayso inaynu harowna aan weydiino hadda dowladda puntland oo kale wasaaradda waxaa leedahay haweenka iyo qoyska waa haweenay maalin u taagan arrintaas shalay aniga masuduha wasaaradda haweenka iyo qoyska dadkii lasoo xiriiray kamid ahaayeen waxaa lasoo xiriiray n g o-yada local oo ka shaqeeya tacadigaas in laga hortago waxaa saaka emergency ka qayb qaatay hay-adda save the children oo runtii muxuuha tiimkiyagii saa ka baxay saboortiga logisticada ayaga ayaa ka dambeeyey iyo bahda caafimaadka oo raacaysada marka dad dareenka dadu ku jira waa jiraan dowladda puntland oo kale waa ogtahay sharci baa kasoo baxay legislation oo tacadigaas ka hortegaya kisaskeedii marka implementationkeeda iyo samaynteeda waxaan jeclahay su-aashaas in la weydiiyo dee siyaasiyiinta iyo politicianska anugu waxaan ahay daktar farsamo oo technical ah marka waxaan wax ka oran karaa oo keliya waxa weeye medical aspect iska ah issuekan ee dadka talada ka bixin karaan waayo arrintaas si loo wajeegi lahaa si wax looga qabto haddii aan la yidhaahdo